magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlayey sida loo xoojin lahaa ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah iyo haweenka gaar ahaan kuwa jinsiga ku salaysan iyo kor u qaadidda badqabka carruurta shirkan oo ay qabatay wasaaradda haweenka jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland idris xasan maxamuud oo dahfuray shirka ayaa waxauu ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka kulankan labada maalmood ah oo ku saabsan isku xirka shaqada wax loo yaqaano service referal pathways adeegyada ay bixiyaan hay-adaha kala duwan in laisku xiro oo iskaabaan oo iskaalmeeyaan oo hay-addan shaqada ay waddo ay midda kalena qaybta kale ka dhiman ay ku kaabto in wasaaradda iyo hay-adaha o dhan isla ogaadaan hay-ad walba shaqada ay waddo iyo midda ka maqan oo gaabka ka jiro si ciddi kaleo shaqadaas haysaa ay u ogaato oo laisku xiro waa wax loo yaqaana service mapping iyo referal pathways oo labada cluster child protection iyo g b v cluster labadaba la isku xirayo sharaf bay noo tahay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya ka howlgala gaar ahaan gobolka jubbada hoose in maanta halkan wada joogaan mid shirkan mid lamidana wuxuu ka dhici doonaa insha allah magaalada doolow oo sidoo kale hay-adaha gobolka gado ayagana sidoo kale la isku xiri doono kadibna guud ahaan labada gobolba shaqada ka socota inay isku wada xirmaan jubbaland oo referal baswayga loo sameeyo oo hal mar uu noo soo baxo maab cad oo ku saabsan shaqada socota hadayna qolada carruurta xuquuqdooda haweenka xuquuqdooda iyo difaacidooda iyo isku xirkooda iyo kahortagga tacadiyada iyo ka dabatagga tacadiyada intaba waxaan uga mahad celinaynaa howladeennada shaqada gacanta ku haya iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan hay-adaha ka kala socda oo maanta shirkan si fiican uga soo qaybgalay iyo hay-adda keer oo mashruuca gaashaan oo runtii naga caawinaya howlahan iyo isku xirka arrimahan iyo labada clusterba runtii g b v cluster iyo child protection clusterka iyo bartnerska ka tirsan dhammaantood waanu mahad celinaynaa sharaf baynu noo tahay waxaan rajeynaynaa inaan guul noogu dhamaato insha allah oo inoo caddaato shaqada ka socota gobolka iyo ciddii mataqaanaa wadda iyo sidii isku xirnaan lahaayeen
shirkan ayaa waxaa intiisa badan looga hadlayey sida loo joojin lahaa ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah haweenka gaar ahaan kuwa jinsiga ku salaysan iyo kor u qaadidda badqabka carruurta